waxaa adinkana ku ammaanantihiin inuu ilaahay guushaas gacmihiinna uu ku sababay waxaan rabaa inaan kuu hambaleeyo guushaas waxaa laydinka rabaa dagaalkii ma dhammaan khawaarijtiina waa jabtay al-shabaab maalinkay ugu liiteenay maanta joogaan maalinkay igu liitaan adduunka maalinka soo maray ayay maanta joogaan lacag aruursii isugu soo hareen wax kaloo gelaan lama arko iyo inay qof masaakiina intay soo mino ku soo xidhan ay dad ku qarxiyaan waa idin hambaliyaynaa guulaysta cadowgana jebiya adinkana intii naga dhaawacantana ilaahay ha caafiyo intii naga shahiidana jannada allaha gaarsiiyo aad iyo aad u mahadsantihiin garabkiinana nahay annagu idinka hari mayno meel alla meeshaad joogtaan micigiinna nahay haddaan nahay shacabka caasimadda deggan halkan waxa taagtaagan waa u jeeda xildhibaanadii waaye waxaa soo socda culummadii odayaashii dhallinyaradii ganacsatadii baarlamaankii dadkii geesiyaalkaahay oo reer galmudugna garabkiinay yihiin micigiinaa nahay dowladda soomaaliyeed oo dhan dhagkiinay tahay wixii maaragtay dhaawac gaarana haddaan diyaaradda saaraynaa hal qofoo xumaanaya ama maaragtay wax ka halaabaayan ma jirto haddii alla yidhi aad baan kugu mahad celina